ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن وبنكسن دقستيالي ذلكين بكسو دوادا فافريبك ورركا وهبين إسنين أه تاريخ ذي هجريدنا وحايكو بيغانتهاي تضبئي اللباتن كبش الطبانات إيه شوال سنة ككون أفر بقول شاني أفرتن كهجري قضبضا برنامج كفافريبك ورركا عاوان ذكوها يوحا كامدا guutada madaafiicda mujaahidiinta oo saacadihii lasoo dhaafay weeraro hoobiyaala ku beegsaday dhismaha madaxtooyada riddada ee guriga mas-uul ka tirsanaa murtadiinta xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo sheegay inay ku fashilmeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah daadadka ku dhuftay dalka kiinya oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo qof iyo xarumaha waxbarasho ee dalkaasi oo weli xihan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah munaasabad gebagaba u ahayd dowro sharciyaha oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayna ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaame oo ka dhacday gudaha degmadaasi dowladda itoobiya oo bilowday xeelad cusub oo ay ku xaalufinayso geela soomaalida mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo weerar cagmarina kula wareegay saldhig ku yaala dalka maali qodobadaas xubintii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan qaar ka mida wariyaasha andalusa ee igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa guutada madaafiicda mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar hoobiyaala ku qaaday dhismaha madaxtooyada riddada iyo guriga ra-isul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya murtad cali maxamed geeda oo ku yaala nawaaxiga madaxtooyada qodobkaas iyo sidoo kale daadad ku dhufta dalka kenya oo galaabtay nolosha in ka badan laba boqol oo qof iyadoo xarumaha waxbarasho ee dalkaas weli ay xiran yihiin waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxuyudiin abu ayman bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna hadallahaynta iyo waxyaabihii ay qoreen warbaahinta jihaadiga ah ee ka faallooda arrimaha caalamka iyo sidoo kale bariga afrika haddaba dhegaystayaal barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka faafreebka wararka bogga uu aaladda telegramka ku leeyahay ayuu ku daabacay qodobo dhowr ah oo uu kaga hadlay arrimaha caalamka iyo sidoo kale bariga afrika gaar ahaan ciwaanadii ugu sii dambeeyey waxay ahaayeen howlgallo kala duwan oo ka dhacay wilaayaadka islaamiga kuwaas oo lagu naafeeyey dabadhilifyada murtadiinta qarax ayay mujaahidiintu waxa ay ka fuliyeen xaafadda waxaar cadde degmada heliwaha ee magaalada muqdisho kaas oo lala eegtay gaari nuuca cabdibilaha ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaaro soo gaaray cadowga bashiirow sidoo kale qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka weydow ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta waxaana qaraxaas ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale isla banaadir bashiirow ciidamada mujaahidiinta waxa ay madaafiic ku garaaceen madaxtooyada kooxda riddada ee magaalada muqdisho iyadoo tiro ka mida madaafiicda ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada sidoo kale qayb ka mida madaafiicda ayaa ku dhacday guri uu degan yahay murtad cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada oo u dhow madaxtooyada waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray duqaynta dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha allah faahfaahinada ku aadan weerarada ka dhacay magaalada muqdisho bashiiro waxa aad dareemaysaa howlgallada kala duwan ee sida joogtada ah loogu naafeynayo murtadiinta iyo salabiyiinta ayaa aad oga soconaya wilaayaadka dalka iyo sidoo kale wadamada jaarka ee dariska aynu nahay gaar ahaan sida kenya oo kale oo aynu la soconno in maalin ka hor sidaas oo kale mujaahidiintu howlgallo ay halkaas ka fuliyeen ay si weyn ugu dhigbixiyeen ciidamo ka tirsan kuwa salabiyiinta kenya marka bashiira waxaa la odhan karaa weerarada iyo sidoo kale dagaalada isdabajooga ah ee ay mujaahidiintu ka wadaan wilaayaadka iyo sidoo kale wadamada jaarka ah waa kuwo muddooyinkii lasoo dhaafay faraha ka baxay isla mar ahaantaana cadowga tale ee farihiisu ka baxday bashiir waxaan halkaas oga gudbaynaa bogga faafreebka wararka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee hadalhaynta ee markaa uu daabacay waxaan soo qabanayaa iminka qaybihii websaydyada anigoo eegaya websayteka somali memo bashiiro websayteka oo daabacay warbixinno kala duwan oo uu kaga faaloonayay arrimaha caalamka iyo sidoo kale bariga afrika ayaa ciwaanka aynu ka soo xulanay waxa weeyaan jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin oo weerar cagmarin ah kula wareegay saldhig ku yaala dalka maali warbixintan waa warbixin dheer waxaa sidoo kale ku lifaaqan sawirro kala duwan oo markaa ka turjumaya nasriga iyo guusha mujaahidiinta allah uu ka siiyey weerarka ay ku jabiyeen cadowga allah dagaalyahanada jamaacada jihaadiga ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarin ah kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha waddanka maali bayaan ay soo saareen mujaahidiinta ayaa waxaa sidoo kale ku lifaaqnaa sawirro lagu soo laray oo ay soo saartay mu'asasada azallaaqa kaas oo lagu faahfaahiyey khasaa'irka cadowga ka soo gaaray weerarkan iyo sidoo kale gaadiidka ay mujaahidiintu ku qaniimaysteen weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka jagraabi bashiirow sawirrada lagu faafiyey iclaamka rasmiga ah ee jihaadiyiinta waxaa ka soo muuqanaya siddeed gaari oo cabdibilayaal ah iyo gaari nuuca gaashaaman oo laga qabsaday ciidanka maali hubka ay dagaalyahanada nusratul islaam ay ku soo furteen camaliyadii jagraabi waxaa ka mid ah afar boqol afar iyo soddon sanduuq oo rasaas ah qoryaha dhashiikaha ee gaadiidka lagu rakibo iyo tobannaan b k m ah bashiirow jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaad og tahay in ay yihiin jamaacada jihaadiga ah ee ugu awooda badan mandiqada saaxilka qaaradda afrika waxayna ka dagaalantaa jamaacadan inta badan dalalka galbeedka afrika sida maali burkina faso niger togo benin iyo avricost walaalka bashiiro waxaan halkaas oga gudbayaa warbixinta somaali memo ay ka qortay mujaahidiinta maqribul islaami markan waxaan soo qabanayaa websayteka caalamiga ah ee lagu magacaabo al furqaan haddaba bashiiro websaytekan oo caan ku ah inuu ka faaloodo arrimo badan oo ku saabsan caalamka iyo sidoo kale gudaha bariga afrika ayaa waxa aynu ka soo xulanaynaa warbixin uu ka qoray dowladda salibiyadda ah ee etoobiya waxaana ciwaankeedu uu yahay etoobiya oo bilowday xeelad cusub oo ay ku xaalufinayso geela soomaalida haddaba xeeladaasu maxay tahay bashiirow waa su-aal aad isweydiinayso laakiin warbixinta websayteka uu qoray haddii aynu sii gudagalno waxa uu leeyahay xukuumadda adis ababa ayaa waxa ay sheegtay in ay ku guulaysatay tijaabadii ugu horraysay ee ay ku dhoofinayso hilibka geela kadib markii ay suuq ka heshay waddamada khaliijka gaar ahaan dalka sacuudiga waxa ay sheegtay in markii ugu horraysay ay dhoofisay boqol iyo lixdan tan oo hilib geel ah muddo ku siman laba bilood oo keliya hadda waa laba bilood oo keliya bashiirow iyo boqol iyo lixdan tan oo hilib ah geel badan baa halkaas ku baaba'ay waxayna ka macaashtay baa la leeyahay faa'iido dhaqaale oo aad u badan hadda bashiirow geelii geelii soomaaliyeed baa laga faa'iidayaa oo dowladda salibiyadda etoobiya caalamka ka iibsanaysaa gaar ahaan waddamada khaliijka waxaad dareemaysaa in wax lala wado oo etoobiya kaligeed aanay ahayn arrintu etoobiya ma laha xoolo gaar ah gaar ahaan geela waxaana geela dhaqdo oo keliya oromada cafarta iyo sidoo kale soomaalida gumaysiga lagu haysto ee soomaali galbeed geela ugu badan ee ay etoobiya hilibkiisa dhoofisay ayaa ah kan soomaalida qorshaheeduna waxa uu yahay sida ay siyaasiyiintu sheegayaan in ay dabarjarto geela siyaasiga faarax maclin ayaa aaminsan in etoobiya ay caqabad u aragto dadka geela dhaqda kuwaas oo ay adag tahay in la gumaysto bashiirow etoobiya in muddo ah ayay boobaysay lo'da iyo ariga soomaalida balse hadda waxa ay bilowday qorshaha hilibka geela ay ku dhoofinayso kuna xaalufinayso geela soomaalida dhulka oromada iyo cafarta waxaa ka furan maxjaro iyo suuqyo ay ku kala iibsadaan xoolaha laakiin dhulka soomaali galbeed kama furna waxaaba yaraatee maxjar ah oo ay xooluhu ku kala iibsan karaan qofka soomaaliga ahna khiyaar uma laha in uu xoolihiisa ku iibsado qiimaha uu doono hase ahaatee dowladda xabashida etoobiya ayaa soo qiimaynaysa lacagta looga iibsanayo oo ah mid aad u hoosaysa oo rakhiis ah taasina waxa ay keeni kartaa in xooluhu ka xaalufaan dhulkaas dadkana laga dhigo dhammaantood qaxooti si dhammaystiran loo gumaysan karo ee bashiirow caqabadda kale ee haysata dadka soomaali galbeed ayaa ah in aysan xoolahooda u soo iibgeyn karin seeraha ka baxsan xuduud beenaadka askar etoobiyaan ah oo la yidhaahdo finaas ayaa qabanaya qofkii la arko inuu xoolihiisa la soo aadayo dhanka xuduud beenaadka waxaana lagala wareegayaa gebi ahaanba xoolaha iyadoo eed looga dhigayo in uu si sharci darre ah waddanka uga bixinayay xoolaha ugu dambayntiina bashiirow etoobiya ayaa danaynaysaa in ay hesho bad iyo dekado soomaaliyeed si ay u dhoofiso wax waliba oo ay leedahay soomaalida sida xoolaha bashiiro websayte-ka alfurqaan warbixintii uu ka qoray arrimaha etoobiya ayay taasi ahayd markan waxaan soo qabanayaa websayteka calamada websayteka calimada maanta warbixinno kala duwan ayuu daabacay hase yeeshee waxaynu soo qaadanaynaa ama aynu ka soo xolanay ciwaanka ah daadadka kenya oo gallaaftay nolosha laba boqol siddeed iyo labaatan qof iyo xarumaha waxbarasho oo weli xihan haddaba websayteka oo warbixintan macluumaadyo kala duwan ku soo bandhigaya ayaa waxa uu leeyahay waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho ee ka dhashay daadadka roobabka ee ka da'aya dalkaasi kenya iyo fatahadaha ay sameeyeen webiyada mara dalkaas kuwaas oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqol iyo labaatan ruux oo kenyaan ah tirakoobkii ugu dambeeyey ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa lagu sheegay in dhimashadu ay sii marayso laba boqol siddeed iyo labaatan xubnood kadib markii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay gudaha waddankaas laga diiwaangeliyey sagaal dhimasho oo cusub bashiirow tiro intaas la-eg ayay wasaaraddu sheegtay in dalkaas laga diiwaangeliyey maalmihii sabtida iyo jimcaha ee lasoo dhaafay taas oo keentay in nambarka dhimasho uu sii kordho waxa ay sidoo kale wasaaraddaasi sheegtay in la hayo dhaawacyada boqol afar iyo lixdan kale kuwaas oo ay saameyn ku yeesheen daadadka iyo fatahaadaha dalkaas ku dhuftay laba boqol iyo siddeed iyo labaatan qofood ayaa sababo ku aadan isbeddelka cimilada oo aad u daran naftooda ku waayay sagaal xaaladood oo dhimasho ah ayaa la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey ee tirakoobka waxaa sidaas lagu yidhi nuqul ka mid ah qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda kenya dhanka kale bashiirow warbixinta ayaa waxaa lagu yidhi xarumihii waxbarashada ee dalkaas ayaa weli xiran madaxweynaha kaafirka ah ee waddankaasi kenya william ruuto ayaa saacadihii lasoo dhaafay khudbad ujeediye ku sheegay in dib loo dhigay foritaanka iskuullada isaga oo aan cayimin wax muddo ah haba yaraatee ilaan xaaladii baa faraha ka baxday bashir oo muddo la sheegaa ma jiraan awaamirtii ilaahay baa shaqaynaysa ilaahu muslimiinta ka badbaada ayaanu leenahay fatahaadaha iyo rababka kenya ka da'aya kuna ciqaab baynu leenahay kufaarta xadgudubtay ee ummadda muslimiinta dhibaatada ku haysa warbixintii websayteka calamada ayaynu halkaas kaga gudbaynaa oo arrimaha kenya uu kaga faalloonayay waxyaabihii ugu dambeeyey oo ay daadadkaasi ka mid yihiin
waa tahay aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir inta aadan ka bixin maxay ahayd maanta hadalhayntii taalay baraha bulshada mar kale aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir markaan eeg eegay dabaraha bulshada ma jirin hadalhayn sidaa markaa usii buuran marka laga reebo dadka oo si aaday ugu mashquulsan warbaahinta jihaadiga ah iyo tabanadooda gaarka iyo warbixinada ay ka qorayaan kuwa caalamka oo ay kusoo bandhigayaan xaqaa'iqda dhabta ah iyo sidoo kale umuuraha bariga afrika cadowga iyo dhagarihiisa ka dhanka ah ummadda muslimiinta soomaaliyeed ay kusoo bandhigayaan marka bashiirow adiga iyo bulshada ayaan isakiin dhexbahayaa iyo barnaamijka faafareebka wararka inta inooga aad buu umahadsanya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ayuu kaasi ahaa xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqidda kooxda hordada soomaaliya ayaa sheegay in ay ku fashilmeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya murtad maxamed ibraahim maclimo oo ka mid a xildhibaanada kooxda hordada soomaaliya ayaa sheegay in kooxda hordada ay ku fashilintay dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada wuxuu tusaale u soo qaatay qaar ka mid ah weeraradii lagu xasuuqay maleeshiyaadkooda sida dagaalkii coosweyne wuxuuna sheegay in saraakiil badan ay kaga la'deen dagaaladaasi isaga oo murtad xasan gurguurta u saariyey guuldarada ka soo gaartay dagaalka dhanka kale ayuu ka hadlay dhulboobka ee kooxda hordada ka badda magaalada muqdisho oo uu sheegay in xasan gurguurta uu ka dambeeyo markaad awooddaada adiga ogaato markaas kadibaa maaragtay la xisaabiyo ayay ahayd madaxweynuhu inuu duulo laakiin waxay noqotay howl isaga uun ka bilaabatay waxaa la tegey meesha la yidhaahdo muxuu ahaa coosweyne waxay ka dhacay waa aragtay hal maalin dhalinyaro yar yaraa inta la soo ururiyey imaaraadka maaragtay tababaro ay ku bixiyeen markaasaa waxaa loo bixiyey magacyo kala duwan oo abu cubayda iyo khaalid bin waliid iyo inta loo bixiyey waxaas meesha la geeyey markaasaa weligiisba maaragtay cunuga saddex bilood maaragtay tababar la siiyey maaragtay shalambooda laga keenay weligiisba xabad intaa la eg ma arkinba haddii wixii dhacay markay arkeen ayagiyaa isbuurtay ayagii yaa maaragtay wixii sameeyey cid loo raacay male qof loo qabtay maaragtay adig marka dagaalkii laftiisana maaragtay qalbi ahaan dadku waa rabaa madaxweynuhu hormuud waa ka yahay laakiin sida loo qabanayo aniga waxaan isleeyahay dhaliil badana maaragtay ka jirta runtii saraakiil micno lahaa horta meesha aa ku dhintay wixii la rabay in la qabto waxa ugu muhiimsan waxa waaye ciidanka wuxuu u baahan yahay saad dhammaystiran marka ciidan laga hadlaayo dadka aan la diriraynana waa argagaxiso caalami ah haddii awood badan waa macnaha inaan yasna ma aha shabaab waa shabaab inaan marka waxay ahayd sida uu maaragtay ugu saxsan inaan ula dagaalanno waxaa arkaysaa nin maaragtay iska wanaagsan oo ganacsata ahaa oo waa hore ugu dambaysa ciidanka aa ciidanka loo dhiiba saadkiya waxaa laga yaabaa in siyaabo kale loo maaragtay masqumaasqo oo ciidankii lamir hadda waa tan aad arkayso ee warbixino lasoo saaro laleeyahay ciidanka saadkiisi kuwii maraykanka maaragtay danab loogu talagalay bal danab oo maraykanku lahaayeen haddii la masqumaasqo ciidamadii kale ee soomaaliyeed maxaa u malaynaysaa micnaha waxa waaye waa waxa meesha ka jira waa wax aada culus marka xoogaha habacsanaan weyn ayaa ciidan ka jirta niyad jabaa ka jira waxaana ugu wacan maaragtay xaaladaha jira marka dagaalkii lala geli lahaa shabaab ayagina fursaday u noqotay cows weyn wixii ka dhacay iyo niyaday ka heleen meelaha qaarkood xataa istiraatiijiyada marka laga soo bilaabayo dhuusmareeb iyo dhinacaas uu madaxweynaha tagayo meesha la yidhaahdo ugu dhow meesha ugu dhow waxa waa basra waaye basra haddaad dayni la tagto waa ujeedaa geedaha ilaa hadda waa la geli la'yahay oo dagaalka loo durjin waayo waxyaabo badan oo isweydiinaysid ayaa jira markay xagga dagaalka timaado runtii arinta dhulka madaxweynaha runtii waxay ku tahay barmadow sababtoo ah kalkan kalkii ka horeeyey dhul badanaa maaragtay lala wareegay oo la qaatay dowlad kastana badanaa caadiyan dhul horta waa qaadanaysay oo maaragtay si unaa dhul loo qaadanayo laakiin dhulkii ugu ballaarnaa waxay ahayd waxaa la qaatay labada kun afar iyo tobanki shan iyo tobankii xilligii uu madaxweynaha ahaa waxaa dhacday in dadkii dowladdii ay maaragtay dad muruq leh ama dad markaa xisbigii ku jiray iyo madaxweynaha iyo wixii oo dhan dhulkii loo qaybiyey hadda sidii oo kale dhulka fadeexadaa taagan waxaa maaragtay ka dhacay waa arkaysa saybiyaane iyo meeshii dabdamiska waxaa dhacay in dadkii inta laga qaata ganacsato laga gadaayo marka waxay noqotay dowladdii oo dhan maaragtay uun shirkado brivada iyo dad ganacsato ah oo awood leh saameyn waxay ku leedahay marka ay dib ugu noqonaysaa madaxweynaha horeyna maaragtay dhulkaasaa aadiisa u taallay haddana wuu sii wadaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horan waan ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen ismaaciil salaad guuleed haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegeystayaal xubinteen aan uga hadalno cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khazaa haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta waxa ay duqeymo ka geysteen qaybo ka mid a magaalada khaza halkaasu ay ku shahiideen dad filistiiniyiin ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ah khaza ay ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya sagaal iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo toban kale oo dad filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay duqeymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza iyo sidoo kale mandiqadda dererbalax warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan yuhuudda oo duqeymo culus oo dhanka diyaaradaha ah ka geysanaya mandiqadda rafax halkaasu ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah sidoo kale warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan xasuuqa yahuuddu ay ka geysteen mandiqada dareerbalax waxaana la arkayey dadka shuhaadada iyo dhaawaca oo laga daadguraynayo goobta xasuuqa uu ka dhacay waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yuhuudda ee muddada toddobada bilood jirsaday waaxda caafimaadka khaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhaadada filistiiniyiintu ay iminka marayaan afar iyo soddon kun lix boqol saddex iyo siddeetan ruux halka dhaawacana uu gaaray toddobaatan iyo siddeed kun iyo toban iyo siddeed ruux inay dhaawacmeen bal markaana aan eegno halkii ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda iska horimaadyo goosgoosa oo u dhexeeyey ciidanka yahuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada khaza qayba ka mid ah sidoo kale xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay maanta weerar sawaariikh ah ku qaadeen halka loo yaqaano karam abusaalim oo u dhow macbarka rafax waxaana lagu soo waramayaa in in ka badan toban sawaariikha ay halkaasi muqaawamadu ku garaaceen khasaare dhimasho iyo dhaawacna yuhuudda uu ka soo gaaray yuhuuddu waxay qirteen weerarkani in toddoba askari oo ciidankooda ka tirsan ay ku dhaawacmeen oo saddex ka mid ah xaaladooda laga deerinayo muqaawamadu waxay sidoo kale soo gudbiyeen muuqaal ku aadan weerarkaasi sawaariikhda ee ku qaadeen saldhigga yuhuuddu ay ku leeyihiin halka loo yaqaano karam abusaalim ee macbarka rafax ku yaala
بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى واشرت صواريخ الجوم على موقع كرم أبو سالم العسكري نسأل الله التوفيق والسداد
waa hagaaga dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuuddana caawa naga intaa waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafreeb kurarka ayaana sii soo gaarna markana munaasabad gebagabo u ahayd dowro sharci ah oo ay iska kaashadeen maktabka dhexe dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayna ka faa'idaysteen boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada jamam ayaa ka dhacda gudaha degmadaasi dowladan oo loogu magacdaro sheekh cabdiraxmaan xudeyfa allaha ka aqbalay shahaadadiisa waxa ay socotay muddo toban cisho waxaana ka faa'idaystay ganacsatada odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo dadweynaha jamaame munaasabadii gebagabada ugu horeyn waxaa su-aalo ku saabsanaa duruustii ay soo qaateen la weydiiyey dadweynihii ka qayb galay kuwaasoo abaalmarina lagu guddoonsiinayey muddada tobanka beriya soo socotay magaceeduna wuu ahaa dowratu cabdiraxmaan xudayfa raximahu llahu tacaala ood wada taqaanaan waxaan rabnaa wa khitaamuhu miskun inaan kaga dhigno su-aalo ayaan iska weydiin doonaa duruustii la soo qaatay su-aalahaasi waxay noqon doonaan insha allahu tacaala kitaabkii labadii kitaab ee lasoo bartay su-aalahaasi waxay ka koobnaan doonaan kitaabka caqiidada ama manduumat ulxaa'iya waxaan ka soo qaadan doonaa insha allahu tacaala shan su-aalood kitaabka kale ee siirada ah ama alurujuuz almii'iyana iyana waxaan ka keeni doonaa insha allahu tacaala shan su-aalood qofka markuu imanaayo qofka annagaa dooranana insha allahu tacaala farta ayaan ku fiiqaynaa kadib waxaan leeyahay hebel soo istaag su-aashaa la weydiinayaa su-aashana jaa-iza ayaa lagu bixinayaa insha allahu tacaala su-aasha waxaan ku bilaabi doonaa insha allahu tacaala majmuucada majmuucatulyamiin ama majmuucada asxaabulyamiin qeybta midigta naga jirta ayaan ku bilaabi doonaa hal su-aal oo caqiide ayaan weydiin doonaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa walaal soo istaaga oo inta yimaada su-aasha kadib aan weydiinna insha allahu tacaala maa sha allah magacaaga
magaca waa xasaan
xasaan soo dhowow jasaaka allahu khayran su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye waa kitaabka xaa'iyada منظومة الحائية ابن أبي داود السجستاني سؤال شاسي واحد تلمامي سا دقاها سفي عن غفر وأي فرقة دهيسا قرآن كإلهي ومخلوق
وحاوي وجهمي
وحال ويدي ولك حسانة وفرقة فرقة تلمامي سا أو دهيسا قرآن كإلهي ومخلوق وحونا كو جوابي فرقة سي waa jahmiyo si saxa ayuu uga jawaabay
dareenkii waan ku faraxsanahay maadaama su-aasha ilaahay uu ii waafajiyey waan u mahad celinayaa ducaadda
majmuucatu shimaal waxaan rabnaa iyana qof soo istaaga oo su-aal la weydiiyo ah manduumat alxaa'iya libni abi daawuud السجستاني تفضل ما شاء الله مع
جيلاني waxay tilmaamaysaa su-aasha lagu weydiinayaa jeylaani ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha oo la joogo waa la arkayaa dadka arkaya waa dadkii dadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu rumeey ay rumeeyeen
ilaahay subxaana wa tacaala dadka rumeeyey dadka ilaahay rumeeyay waa waa jawaab sax ah mu'miniinta arkaya Soomaali uu ku sheegay dadka arkaya dadkaan arkayna waa gaalada gaalada waa jazakallahu khair wuxuu ku guuleystay walaalka Jeelani isagana lacag 5 doolar ah
waa ku faraxsanahay maasha allah su-aasha aan sheegay idaacadda abaalmarinta aan qaatay jazaaka allahu khayran ducaddaana uu ducaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakhiro inuu liibaan uu siiyo hadda waxaan gudagelaynaa insha allahu tacaala asxaabu lyamiin magacaaga muscab waay muscab su-aasha lagu weydiinaya kitaabka siirada ah ama alurjuuz almiiya waxay tilmaamaysaa waxaad sheegtaa maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo galay maalintay ahayd
maalin isniin ahayd yowm lithnain
jazaahu llahu khayran su-aashii la weydiiyey waxay ahayd walaalka maalintii waxaad sheegtaa maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo galay wuxuuna ku jawaabay maalin isniinah waa jawaab saxa wuxuuna ku guulaystay lacag shan doolar ah aad iyo aad baan ugu qanacsanahay maclimiinta waxaan ka codsanaa inay noo soo celceliyaan doorooyinka noocan ah insha allah su-aasha labaad oo siirada ah waxay tilmaamaysaa oo la la weydiinayaa majmuucada qaybta bidixda xigta ha soo istaagaa nin ka mid ah magacaaga
usaama xuseen cabdullah usaama su-aasha lagu weydiinaya waxay tilmaamaysaa ama ay u dhigan tahay waxaad sheegtaa bishii la bedelay qibladii dadka muslimiintii waxay u tukan jireen baytulmaqdis bisha la bedelay ee kacbada loo soo bedelay ama qiblada loo soo bedelay bishee bay ahayd bishii ramadaan
usaama uu soo horeer martay waxaa la rabaa qof ka faa'iidaysta magacaaga haashim bakar haashim bakar haashim haye haashim bishii bishee ahayd bishii rajab haa bishii rajab ما شاء الله هاشم سؤاش اللي ويدي وحي هيد أو ولالك ورسوه رار مرتي بشي قبلة بيت المقدس waagi hore dadka muslimiintu waxay u tukan jireen baytul maqdis waxa ee la bedelay oo kacbada loo bedelay bishee bay ahayd wuxuu ku jawaabay bishii rajab waa jawaab sax ah laakiin waa ka faa'iideysi wuxuu leeyahay 3 doolar intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aniga magacaygu waxaa la yidhaahdaa awees cabdulaahi cabdinuur marka waxaan rabaa dowladda intay socoto iyo mucaamalaadkeeda wixii inaan mataqaanaa xogeer aan wax ka taabto dowladda horta macnaha waxaa loogu magacdaray asheekh cabdiraxmaan xudayfa shicaarkeedana si culummada in badan hadday noo sheegeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisii in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin oo kamaa qaala nebi sal allahu aleyhi wasalam marka waxaa la doonayaa marka walaalayaal dowladdaas waxay socotay muddo toban beri tobankaa bere ay socotay maasha allah reer jamaamo aad iyo aad ayay ugu farxeen dowladda ayada ah weliba walaalo oo ka mid ah waxaa inta badan ay codsi bixinayeen in oo dowladda in badan lagu soo celceliyo li'anna maxaa yeelay kitaabada lagu qaato waxaa ka mid ah laba kitaab al-urjuud alma'iya iyo manduumatulxaa'iya marka walaalayaal labadaa kitaab oo ka hadlaya oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa in badan laga sheekeeyey oona lagu soo celceliyey marka walaalayaal waa loo baahan yahay mar walba in oo mataqaana waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay dowladdaa inna lagu soo celceliyo oo mar walba sidan oo kale inna lagu soo celceliyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maxaa yeelay dooro oo sidan oo kale in badan dooro waa la qaban jiray magaalada wayna dhici jirtay oo maraakiista jamaam maraakiis fara badan ayaa ku yaalla ayaa lagu qaban jiray laakiin doorada mid la mid ah hadda ma soo marin sidaan aan qayaasaya marka insha allahu tacaala waxaan macnaha aan ka walaayada aan ka codsanaynaa inay nagu soo celceliyaan oo in badanna ay nagu taageeraan oo walaalaha mataqaanaa mar badan inay nagu soo celceliyaan codsigaasaan ka codsanaynaa waxaana doonaynaa insha allahu tacaala annagana kuwii hoggaansamay oo kitaabka allah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam qaata allah naga dhigo intaasaanu ku soo gaabinayo bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaadiintii wilaayada jubbada hoose ayaa kelimaad ku lahaa xafladda gebagabada u ahayd dowlada loo qabtay bulshada jamaame waxaana madasha ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan cabdisalaam xaaji cismaan iyo suldaan maxamed deeq maxamuud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله الله أيام هاد إسكال دمانتي دان لسوكو بكرين الله سومانتا أن جوغنو اختتامكي دورة اللباد إيه دعوة دا أن أفرنا هالكان ee shabaab almujaahidiin min heer xarako ilaa iyo heer gobol ilaa iyo heer degmo waxaanaan u mahadcelinaynaa intii ka soo qayb gashay ganacsatadii waxgaradkii culummadii dhammaanteed daadihinaysay maxaan leahayay dacwaddan ayaan u mahadcelinaynaa dhammaanteed ilaahay waxaan ka baryaynaa dardhartan socoto in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala wax laysku baraarujiyo oo laisu sheego lagu kulmo waxa ugu khayr badanayaan maanta aan u fadhinaa ayadoo ay macnaha dhammaan aan u taagannahay inaan macnaha horumarka diinta nin walba meeshii uu ka joogo inuu ka qabto cid keliyaoo gaar u leh ma laha cid keliya oo maxaalahay laga sugaaya ma laha nin walba wixii la bartay wixii loo sheegay inuu gaarsiiyo min gurigiisa inuu ka bilaabo ilaa iyo bulshada dhammaan inaan iska kaashanno insha allahu tacaala waana u mahadcelinaynaa dhammaan intii isugu tagtay soo daraasaysay fikirkeedii maskaxdeedii dhammaan isu geysay insha allahu tacaala ayagana ajri xasanaad allah ka siiyo intaasaana kusoo gaabsanaya insha allah wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqo waaye haddii maanta shaqaalo diineed la noqdo cid walbay anface masiirka maantay anface kuwa naga dambeeya anface xaqiiqo waaye annagana haddii aan odayaashana waxaan insha allah codsana dadkii kheyrka looga danlayn lahaa in aan noqonno aan ku dadaalno inaan dadaalka diineed aan wadno aan siyaadino degmadana aan dardargelinno sida xaqiiqatan maalmahaanba socotay dacwadii ikhtitaamka muxuu ahaytxiradii loo soo xiraya tobanka maalmood dowladii socotay xaqiiqo waay aniga waxyaalaha ay farxad geliya ka mid tahay in muddana waa u taahaye waana tawaaye maantana ilaahay waa suurageliye haddii ilaahay yidhaah insha allahu tacaala waxaan leenahay insha allah soo dhowaada walaayada heer xarako iyo heer maktab dhexe iyo heer gobol iyo heer degmabo waa ku mahadsan yihiin howsha ay qabteen aadaan ugu faraxsanahay haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda laga soo jeediyey tixgabaya makaankan hadda xafladdii ikhtitaamkii dowladda tobanka bari soo socotay waxaan rabaa aniguna inaan kelimadayda ku khatimo kelimo gabaya inaan ku khatimo gabaygaas kolley intii fahamtay macnihiisay ka dheehanaysaa naqada ay nasteexada dhacdiya naaxa lala jiifo naxariista eebbaheen amase naacawda maqasha iyo nirgaha iyo nugulka soo doogay nabadda iyo amnigan dhab ugu naalloonnay nalka towxiidkoo bixiya nuurka iyo diinta nasiibkaa ballaaran oon helay nacabku waa moog ha yeeshee nacaskii gurguurtiiyo riddadii gaalka naawilayay iyo kuwii nabad ilaalinta sheegtay ee naxashka soo doontay iyo neekaloskey nabar ma gaarsiinay ma noqdeen nin dhintay iyo naafo iyo jiisas naara waa u dambaysaa hadday nolosha waayaan annana nidir baan ku marray inaan cadowga naafayno ha yeeshee masaaradu dalkan way ka bixin markay naar dhadhamiyaan naynfaashiya isliitan iyo nairobi nagayle iyo hawaashe iyo nogobyar guudkeeda naah injii kuma arkaysaan iyo naag amxaaro ah niqaab iyo shareer baan u xidhaynaa dumarka norway towxiidkaan nashrinaynaa teer iyo netherlan niyow kama ogolin naalle iyo heese niyad sami ku dirira naafay cadag wiye asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis isagoona si gaara ula dardaarmay bulshada ku dhaqan degmada jamaame الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى أيا مهد اسكله مهد أدو بلارن أو هل كان أنكسو كوبكرين بعد حمد الله تبارك وتعالى كتب والعليال waxaan u mahadcelinaynaa culimmadii rabbaaniyiinta ahaa oo maalmahan khayrka badan iyo buraarijiinta oo farax badanayday halkan ka jeedinayeen ummaddana aad u buraarijiyeen ummadda kala duwan haddii ay tahay gebdhaha muslimaadka ah haddii ay yihiin ganacsatada haddii ay yihiin mucallimiinta haddii ay yihiin nooc kasta oo ku noolayday magaaladan ay boorka ka jafeen saaad dareemaysaan barta mase alaabaha beeraha iyo lagu tacbo waa miriraan waa dahalaystaan waxaa la sameeyaa hoos baa la geeyaa waa la safeeyaa maalmaha markan waxay socday in boorka lanaga jafo annaga waxaan garanaynay lanoo nuuriyo hamigeena kor loo qaado saaad dareemaysaan ma aha bilaabma maalmaha waxaa socday tanshiid oo dacwadu lagu tanshiidinaayo baa maalamaha halkan ka socday dowladdan marka maalmahan socotay oo ahayday tobanka maalmood waxaa lagu magacaabaa asheekh cabdiraxmaan xudayfa taqabalahullah sheekh cabdiraxmaan xudayfa ood garanaysaan sidaad garanaysaan wuxuu ahaa kaana daaciyan wuxuu ahaa kaana waaliyan waxaa markaan halkan looga qoray magaciis waa hadaf baa laga leeyahay waxaa markan loo baahan yahay inaan ku dayino sheekhana shahiidka ahaa ilaahay subxaana wa tacaala waddadiis inaan marno annagoo ku daydinayno sida ilaahay subxaana wa tacaala noo siiyo ashahaada soo dhammaanteen ma dooranayno ilaahay ina siiyo oo shahaada soo diyaar ma u nihiin inaan ilaahay subxana wa taala dartiis aan u shahiidno soo diyaar ma u nihiin in allah subxaana wa tacaala lukulunkiisa aan u shahiidno diyaar ma u nahay allaahuma fashhad intaas kadib marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkan ummadna kor baa u qaadaa ummadna waa ku dejiyaa hoos baa u dejiyaa ummadda ilaahay kor ugu qaado waa ummadda ilaahay kitaabkiisa barteen ay ku camalfaleen ay ku dhaqameen ay difaaceen waa ummadda kor ilahay subxana taala ugu qaadayo ummadda hoos ugu dhagaana ummaddii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ka jeesteen oo ku dhaqamo weeyeen ku camalfalo waayeen oo kitaabka ka jeesteena ilaahay hoos baa u dhigaa ilaahay marka wuxuu fiiriyaa ummadda ummaddee kitaabka ku camalfashay ummaddee kitaabka ku dhaqantay bisaa fiiriyaa maahina wax kale ma fiiriyo qabiil ma fiiriyo nooc kasta ma fiiriyo waxaa la fiiriyaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ciddee u gargaartay ciddee kitaabka u gargaar weysay waxaa markan loo baahan yahay walaalayaal in kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan u nusrayno aan u gargaarno aan ku dadaalno barashadiisa waxbarashada aan ku dadaalno aan ogaano dhammaanteen inaan nahay kullunaa ducaad ila allah dhammaanteen ducaad baan nahay waxaa markan laga rabaa in diintii barashadeena ku dadaalno faafinteedana aan ku dadaalno baa loo baahan yahay intaas kadib marka walaalayaal waxa aan u mahadcelinaynaa dadkan oo halkan joogo oo ku sabraayay maalmahan barashada kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa kale aan la hilmaami karin halkan si gaaraan u siinaa bahda iclaamka bahda iclaamka ee ayagana u taagan in diintii iyo waxaa weeye shareecadii kor loo qaado darteeda u taagan ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran halka aad ka wadaan ka sii wada jazaakum allahu khayran intaas marka walaalayaal waxaan ku gebagabaynaya warkayga oo ku khatamayaa waxaa laidiin baray maalmahaan aad dhegaysanayseen horeyna aad u garanayseen waxaa laidinka rabaa inaad faafisaan waxaa laidinka doonayaa qof kasta in hel iska saaro dadkan halkan wada fadhiyo qof kasta guriga ka soo baxay qof kasta meel baa jooga qof kasta qaraabo buu leeyahay qof kasta waxaa laga rabaa in diintii faafinteeda ku dadaalo waa waajibna wada saaran intaan haddii aan istaagno oo aan u istaagno dacwadii diintii faafintaan u istaagno maxaad u malaynaysaan qofkii haddii shan qof base ee diinta feensiiyo shantaasna shan kale feensiiso shantaasna shan kale gaarsiiso shantaasna shan kale gaarsiiso maxaa noqonaysa marka dhammaanteen waxaa wada noqonaynaa in ummaddii jahliga iyo wahaya aan ka kicino marka waxaa loo baahan jazaakum allahu khayran inaan dadaalno juhdin aan bixinno ilahayna aan tala saarno sabar iyo dulqaadna aan muujinno waxaan kala dardaarmay walaalayaal inaan ku dadaalno ikhlaaska aan ku dadaalno waxyaabaaan qabanayno oo aan samaynayno inaan u qabano allaah dartiis aan u qabano inaan u samaynin ha lagu arko ha lagu maqlo ha lagu sheegsheego aan u samaynin oo allah dartiis aan u samayno ilaahay subxaana wa taala si noogu barakeeyo acmaasha aan qabanayno jazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasabi wasalam guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiiseaad ku dhegaysateen kulanta dambe ee noo banan ha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu